بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورا ويرون أهل السنة وحي أركان جهاد الكفار قال إن للا جهاد معهم ضميرك الله بنيا مع الأئمة أئمة المسلمين معوذة إن قال للا جهاد وإن كانوا هباء هذان أئمة أما مدحداس هالنقضان جورة jawara waa jamcu jaa'ir yacnii kuwo jawr iyo dulmi sameeyaba ha ahaadaane waa in lala jihaado macooda maca ala'ima sheikhu raximahullah faqradan wuxuu uga hadlayaa inay ka mid tahay min caqiidati ahli اsunna waاljamaaca markii lala jihaadayo acdaa'u اlislaam in laga jihaado taxta alimaam wa biidni اlimaam imaamu lmuslimiin idankiisa iyo amarkiisa iyo ogolaanshihiisa oo asiga noqdo qofka asalka u ah hogaaminta la hogaaminaya dagaalka lala dagaalamayo acdaau lislaam a'immadaasi ama madaxdaas muslimiinta ama waxaa shardiya inay baariyaal yihiin inay saalixiin yihiin maya wa in kaanuu jawara haba ahaadaan kuwo jawr iyo dulmi la yimaada taasi ka saari mayso in la khilaafo mana keenaysa in la yidhaahdo la adeeci maayo ama amarkooda la qaadan maayo haddee doonaan ha ahaadaan kuwa jaa'iriinah laakiin waa in arrintaasi ayaga loo hoos tago caqiidada ahlu sunnahay ka mid tah alxaju waljihaad labadaba iyo salaada yacni ayagaa asal u ah inay dadka dujiyaan alimaamu taxaawi raximah llah fi alcaqiida altaxaawiya wuxuu yidhi walxaju waljihaadu maadiyaani maca uli lmri min almuslimiin barihim wa faajirihim ila qiyaami saaca laa yubطiluhumaa shayun walaa yunqiduhumaa wuxuu yidhi xajka iyo jihaadka waa maadiyaani kuwa soconaya maca uli lmri ululmriga macood madaxda muslimiinta macood oo min almuslimiina ka mid a barihim baarigooda iyo wafaajirihim faajirkoodaba yacnii macooda ayaa lala xajilayaa macoodaa lala jihaadayaa baarigooda iyo faajirki faajirkood intaba ilaa qiyaami saacati ilaa saacadda qiyaamo laa yubdiluhumaa shay-un wax burinaya ma lahan walaa yunqiduhumaa wa yarawna ducaa'a lahum biاlslaaxi wاlcaطfi ila اlcadli wa yarawna waxay arkaan ahlu sunnaha adducaa'a lahum in loo duceeyo madaxda muslimiinta bilslaaxi loogu duceeyo islaax iyo hagaajin waalcadfi iyo in loo dumo oo loo ilaahay u cadfiyo ila alcadli xagga cadaaladda in ilaahay cadaaladda waafajiyo ilaahay subxaana wa tacaala uu hagaajiyo in loogu duceeyo ayay ahlu sunnuhu arkaan oo aan la habaarin madaxda muslimiinta wa in kaanuu jawara hadday doonaan daalimiin ha ahaadaan in loogu duceeyo bisalaax ducadan loo ducaynayo ma ahan mid ayaga loogu danaynayo laakiin waa wid guud ahaan loogu danaynayo shucuubta muslimiinta sababtoo ah hadduu asiga xumaado ama aada habaarto in ilaahay baadiyeeyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan waafajin dararkiisiiuu kusoo noqonayaa dararkiisa muslimiinta kusoo noqonaya laakiin haddii ilaahay hagaajiyo subxaanahu wa tacaala yaa ka faa'iidaya hagaagiisa iyo cadligiisa waxaa ka faa'iidaya muslimiinta fudayl bni ciyaad raximah ullah wuxuu yidhi low kaana lii dacwatun maa jacaltuhaa ilaa fi sulطaan haddii aniga aan lahaa lahaa buu yidhi dacwo yacni duco ilaahay iga ajiibayo haddaan lahaa lahaa duco laiga ajiibayo on ogahay in laiga aqbalayo maa jacaltuhaa ducadaasi maanan yeelayn buu yidhi ilaa fi sulطaan ilaa suldaanka dhexdii mooyaane suldaankaan ugu ducay lahaa faumirnaa waxaana la amray buu yidhi an nadcuwa lahum bisalaax inaan salaax iyo hagaag ugu ducayno walam nu'mar nalama farin an nadcuwa calayhim inaan habaarno nalama amrin inaan habaarno ee waxaa nala amray inaan u ducayno wain jaaruu wadalamuu jawr iyo dulmiba ha la yimaadaanoo ha sameeyaane waa inaan u ducayno lianna jawrahum wa dulmahum maxaa yeelay jawrka iyo dulmiga jawrkooda iyo dulmigooda calaa anfusihim nufuustooda dusheeda ayay ahaanaysaa wa cala almuslimiina iyo muslimiintaba jawrka iyo dulmiga ay samaynayaan wuxuu ku dhacayaa nufuustooda iyo muslimiinta intaba wa salaaxuhum salaax wa salaaxuhum yacni hagaagooda lianfusihim nufuustooda ayuu u sugnaaday walilmuslimiina iyo muslimiinta wa salaaxahum yacni jawrahum bay ku cadfanta lianna jawrahum wa salaaxahum yacni salaaxooda wuxuu u sugnaaya u sugnaanayaa lianfusihim walilmuslimiin nufuustooda iyo muslimiinta intaba wuxuu sheegayaa marka cillada loogu ducaynayo dulmiga iyo jawrkaay samaynayaan ayaga kuma gaabnaanayo ma aha mafsado ayaga naftooda ku koobnaanaysa bal waa mid mutacadiya oo saamayn ku yeelanaysa guud ahaan muslimiinta intii marka la habaarin lahaa waa in loogu waa in loo duceeyo bisalaax waltawfiiq walhidaaya in loogu duceeyo arrintaasi waxay ka mid tahay min caqiidati salaf kutubu salafna dhammaan waa lagu sheegaa fii kutubi alcaqiida oo a'immadii salafka ay qoreen inta badan waa ku sheegaan in arrintaasi ay ka mid tahay min caqiidati ahli sunna waljamaca sufyaan thawri raximah llah wuxuu yidhi innii la adcu lisulطaan walaakin laa astatiicu an adkura ila maa fiihim aniga suldaanka waan u duceeyaa buu yidhi laakiin ma awoodo buu yidhi an adkura inaan sheego ilaa maa fiihim ilaa waxa ay ku dhex sugan yihiin mooyaane aaxaawi raximah llah fii caqiidatihi wuxuu yidhi wanadcuu lahum biاsalaaxi walmucaafaa waxaan ugu ducaynaynaa madaxda muslimiinta nabadgelyo yani salaax iyo hagaag walmucaafaa iyo badbaado ibnu rajab raximah llah asoo sharaxaya xadiid addiin الnasixa qulnaa liman qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati اlmuslimiina wacaammatihim faqrada ah walia'immati اlmuslimiin wuxuu yidhahda wاnasixaةu lia'immati اlmuslimiin mucaawanatuhum nasiixada loo naseexaynaya a'immada muslimiinta waa in la caawiyo cala alxaqi xaqa lagu caawiyo wa taacatuhum fiihi iyo taacada la adeecayo fiihi ay fi lxaq lagu adeecayo wa tadkiiruhum bih iyo xasuusinta xaqa la xasuusinayo wa tanbiihuhum iyo baraarujintooda fii rifqin wa ludfin in la baraarujiyo oo lagu baraarujiyo si rifqi iyo dhibrina ku jirto maxaa waxaa la rabaa qofka markuu u naseexaynayo dadka likulli maqaamin maqaal meel walba hadal munaasaboo la yidhaahday leeda iyo wax ku munaasaba ma aha markaad qof madaxa ama mas-uula la hadlaysid inaad sida qof caadi ula hadasho maxaa yeele inta badan madaxda anafaa ku jirta anafa ma la yaqaan xoogaa wa isla weyninahaa ku jira nin marka raciyadiisa ka mid ah markuu inta u yimaado si kulul ula hadlo waxaa laga yaabaa inuu dhib kala kulmo naseexada uu doonayana aan laga aqbalin maadaama qofka uu yahay qof khayrdoona raba in nusxigii uu ku naseexeeye la qaato waa inuu u maro dariiqa ugu munaasabsan dariiqaasna waxa waaye in la baraarujiyo birifqin wa lutfin lagu baraarujiyo wa mujaanabat lwuhuubi calayhim nasiixada umarada waxaa ka mid a in laga fogaado alwuhuubi calayhim in lagu kaco wa mujaanabat alwuhuubi calayhim in lagu boodo lagu kaco in laga dheeraado laga fogaado wducaau lahum wاdducaau lahum iyo in loogu duceeyo bitawfiiq towfiiq in loogu duceeyo shaahidka hadalka ibn rajab aanu keenna waa hadalka wاdducaau lahum bitawfiiq waxay ka mid tahay naseexada a'immada loo maseexaynayo walia'immati اlmuslimiin waxyaabahaas o dhanaa soo gelaya shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah wuxuu yidhi kama fii majmuuci اlfataawa ومعلوم أنه إذا استقام ولاة الأمور الذين يحكمون في النفوس والأموال ومعلوم وحال لأوجي بويري أنه إذا استقام ولاة, ولاة الأمور هدي أي توسان ولاة الأمور ضدك التولية أمور المسلمين تهدي هجاجان الذين ولاة الأمور كاسو يحكمون في النفوس حكم يبوير النفوس تأي والأموال هنتذا انتبه هدي هجاجان استقام عامة الناس ضدك انتو ذكرنا وهجاجيان maxaa yeelay salaaxu nnaas waa bisalaaxi a'immatihim dadka hagaagooda wuxuu ku jiraa hagaagga a'immadooda kamaa qaala abu bakrin sidiiq radia allaahu canh fii ma rawaahu lbukhaariyu fii saxiixih lilmar'ati alaxmusiya lama sa'alathu abu bakaray weydiisay gabadhan faqaalad waxay tidhi ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح بقاغا أما باقي نمدينا أرن كان أنكو باقي نقونينو محيطا يعني إلا قرمان باقي نقونينو وهقاقان أن هقاق سنه أوسي جريا قال ما استقامت لكم أئمتكم انت أئمدين وأيدين توسيهين توسنانتين وحي سعونيسا انت أئمدين وأي توسيهين ما استقامت لكم أئمتكم وفي الأثر أثر كان وحا كجري وير السنفاني إذا صلحوا صلح الناس هذا لبا في هقاقان ضدك وهقاقيان العلماء والأمراء علماء إي أمراء هذي هقاقان ضدك انتو ذكلا وهقاقيان maxaa yeelay dadku waxay tabac u yihiin labadaas dadku waxay tabac u yihiin labadaas fi alculamaa walumaraa ahlu lkitaabi wa ahlu lxadiid buu yidhi hadday hagaagaan ahlu lkitaabi wa ahlu lxadiid dadka ehelka u ah kitaabka iyo kuwa ehelka u ah birta kuwa birta ehelku ah yaa waaye waa alumaraa birta waxaa laga wadaa waa hubka iyo ciidamada kuwa haysta hadday kuwaasi hagaagaan iyo kuwa ahlulkitaabka ah ahlulkitaab alyahuud wanasara halkan ulama jeeda shiikhu ahlulkitaab wuxuu ka wadaa ahlulcilmiga ee ehelku ah kitaabka allah subxaana wa tacaala waa culimmada labadaas sinfi hadday hagaagaan dadku way hagaagayaan laakiin labadaas sinfi hadday lumaan ama ay fasahaadaan dadku waa fasahaadayaan albarbahaari raximah allah wuxuu yidhi fi sharxi sunna إida raأyta الrajula yadcuu calى الsulطaan faاclam anahu صaaxibu hawa haddaad aragto buu yidhi ninka asoo habaaraaya sulطaanka haddaad aragto faaclam ogow anahu صaaxibu hawa inuu saaxibu hawo yahay ogow wإida samicta الrajula yadcuu lلsulطaani bالصalaax haddaad aragta buu yidhi yani haddaad maqasho waidaa samicta arajula haddaad maqasho ninka yadcuu lisulطaani asoo sulطaanka ugu ducaynaya bisalaaxi hagaag iyo toosnaan faclam annahu saaxibu sunna waxaad ogaataa buu yidhi ninkaasi inuu yahay saaxibu sunna idan arrinta waa min caqiidati ahli sunnati waاljamaca adducaau liumaraaءi اlmuslimiin wa cadamu اdducaaءi calayhim calayhim iyo lahum waa kala duwan yihiin soo ma lahum markii duca lagu lagu gudbiyo laamta macnaheedu waa maxay waa duco habaar ma aha laakiin calayhim haddii la yidhaha waa habaar walaa yarawna alkhuruuja bisayfi calayhim walaa yarawna ahlu sunnuhu ma arkaan mana qabaan laa yarown bimacnaa laa yactaqiduunay ka dhigan tahay ma aaminsana mana arkaan alkhuruuja bixid bisayfi sayf lagula baxo calayhim ay calaa umaraa'i lmuslimiin madaxda muslimiinta maadaama ay muslimiin yihiin dulmigoodu heerkuu doona ha gaaro ma bannaano in seef lagula baxo oo seef lagula dagaalamo arrintan ahlu sunnaha ay qabaan oo ay aaminsan yihiin salafan wa khalafan waxay iska yidhaahdeen maahan adilay u haystaan min alkitaabi wasunna yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu llaha wa atiicuu rasuul wa uli lmri minkum yaa waa ulilamriga laba sinfiyay culimmadu ku fasireen alculamaa walumaraa waa in la aeeco in la aeeco maxaa ka soo horjeeda in lagu baxo fii saxiixi اlbukhaari wa muslim waxaa ku sugan min xadiidi ibni mascuud radia allahu canh أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة أنiga gadaashay waxaa ahaan doona buu yidhi lagaar noqosho lagaar noqosho maxaa laga wadaa bimacnaa dadaa waxaa loo diidayaa xuquuqday lahaayeen markaasaa lagala gaar noqonayaa waxaa lagu dulminayaa in xuquuqdoodii laga manciyo yaa ka mancinaya madaxya umaro imaanaysa wa umuurun iyo arrimo ayaa gadaasheeda ahaanaya tunkiruunahaa oo aad inkiraysaan arrimaad inkirtaan oo sharciga khilaafsan ayaa aniga gadaashay imaan doona qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo kayfa tamuru kayfa ta'muru man adraka mina dalik kayfa ta'muru sidee amraysaa maxaad amraysaa man adraka mina qofkii soo haleela oo annaga naga mida daalika arrinka arrinka qofkii soo gaara oo annaga naga mida oo umuurahaas la kulma maxaad amraysaa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam tuadduuna tu'adduuna alxaqa aladii calaykum tu'adduuna waxaad gudanaysaan alxaqa aladii calaykum xaqa adinka laydinku leeyahy aad gudanaysaan wa tas'aluuna allaha aladii lakum xaqa adinku aad leedihiinna ilaahaad weydiisanaysaan subxaana wa tacaala adinka xaqa laydinku leeyahay ad gudanaysaan waajibkiina guta waxa idinka maqanna ilaahay weydiista subxaana wa tacaala wa jaءa fi صaxiixi muslim min xadiiثi umi salma radia allahu canha marfuucan wuxuu nabigu yihi salى اllahu alيه waslama satakunu umaraa waxaa ahaan doona umaro iyo madax ftcrifuuna wa tunkiruun waana garan waad garanaysaan waana inkiraysaan maxaa laga wadaa wax sharciga waafaqsanna waad ku arkaysaan wax khilaafsanna waad ku arkaysaan munkaraadaad ku arkaysaan waxyaaba macruufa wanaagana waad arkaysaan faman carafa bari'a qofkii garta xaqa oo munkarka ay wadaan aan ku raalli noqon qofkaasi waa beri noqday waman ankara salima qofkii inkirana waa nabad galay buuyi walaakin man radiya wa taabaca laakiin ismiga iyo dembiga wuxuu dushiisa yahay man radiya wa taabac qofkii munkarka ku raali noqda oo munkarka ku raaca qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu afalaa nuqaatiluhum rasuulka ilaahay oo madaxda aad sidaa u sifaysay ee waxyaabahaas xun la imaanaya ma waanan la dagaalamayn qaala wuxuu yidhahda laa maa salluu maya buu yidhi maa sallow intay tukanayaan intayba salaad tukanayaan maya buu yidhi lala dagaalami maayo wa jaءa cinda muslim min xadiiثi xudayfa radia allahu canh xadiidku waa dheer yahay xadiid xudayfa radi allahu canhu waa xadiid awiila waxaa ku jirta inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam takuunu bacdii ama yakuunu bacdii a'immatun aniga gadaashay waxaa ahaanaya a'imma laa yahtaduuna bihudaaya ku hanuuni maayaan oo qaadan maayaan hanuunkayga walaa yastannuuna bisunnatii sunnadaydana ka sunno dhigan maayaan sifaadkan fiiriya uu nabigu ku sifeynaya rag a'immadan hadigayga kuma hanuunsana sunnadaydana ka sunno dhigan maayaan waa khilaafsan yihiin wa sayaquumu fiihim waxaana ka dhex istaagi doona ummadda dhexdooda rijaalun rag quluubuhum quluubtooda quluubu shayaaiin waa quluub shayaaiin buu yidhi fii juhmaani insin insi jidhkiisana ku jirta waa quluub shayaaiin oo jismi insaan ku dhex jirta qaaluu waxay yidhahdeen rasuulka qaala wuxuu yidhi xudayfa xudayfa su-aalaha weydiinaye qultu waxaan idhi kayfa asnacu yaa rasuula allah in adraktu dalik rasuulka ilaahay maxaan samaynayaa haddaan arrinkaas soo gaaro arrinta hadday aniga i haleesho oo wakhtigeeda aan gaaro oo dadka noocaasa aan la kulmo maxaan samaynayaa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam tasmacu wa tuiic waad maqlaysaa waana ateecaysaa tasmacu wa tuiicu lilamiir amiirka waad maqlaysaa waana adeecaysaa wain duriba dahruk wa ukhida maaluk dhabarkaagaba ha la garaaco hantidaadaba ha la qaato waa maqlaysaa waa adeecaysaa fasmac wa aic wuxuu yidhi maqal oo adeec culammadu markay axaadiidan sharaxayaan waxay leeyihiin fii taariikhi اlislaam lama arag qolo inta ku baxda umaraau lmuslimiin yidhaahday markaan bedelnay kadib aan guul gaarnay ama barwaaqaan gaarnay ama wanaagaan helnay fii taarikhi islaam lama arag shaykhulislaam saasuu leeyahay ma jira buu leeyahay qoom amiir umarada ka mida ku baxa ilaa balaayo ka dhaxlaan iyo dhibaato mafsado caamana waa ka timaadaa oo dadka dhan saamaynaysa idan adiga dulmiga lagu dulmiyey haddaad inta xanaaqdo aad ku baxdo adigana wax gaari maysid cumuumu lmuslimiinna dhibaatooyin fara badan ayaa u soo jiidaysaa ayadoo marka mafaasidaasi nebiga uu ilaalinayo sala allahu caleyh wasalam maxaa yeeley diintu waxay ku dhisan tahay in la ilaaliyo almasaalix iyo in laga hortago almafaasid jalbu lmasaalix wa daru lmafaasid waa qaacido islaam ku taagan yahay waa in masaalix la soo jiido iyo in mafaasid laga hortagoo la baabi'iyo ibnu kaiir wuxuu sheegay fi lbidaaya wanihaaya markuu ka taariikhaynaya ama uu ka hadlayay khuruujkii cabduraxmaan ibn alashcad uu ku baxay calaa cabdilmalik ibni marwan maxaa yeele amiirka cabdilmalik uu ahaa culamaa raacday culammada qaar ka mid aha raacay culimmadii raacday waxaa ka mid ahaa saciid ibnu jubayr waxaa ka mid ahaa ashacbi raximah اllah inkastuu shacbi ka toobad keenay markii dambe waxaa ka mid ahaa cabduraxmaan ibni abi layla raqu raayo culimo ah oo jawrkii iyo dulmigii xajaaj aada u dhibay ayuu cabdiraxmaan ibn ashcad wuxuu yidhi anaa cadaalad keenaya waddo fiicanna idin saaraya ee ila mubaayacooda aniga beecaha layla galo ninkaana hala tuuro dad fara badanaa raacay markay dagaal iskaga hor yimaadeen cabdiraxmaan ibn ashcad iyo xajaaj oo markaa waali u ahaa cabdilmalik ibni marwaan cabdiraxmaan waa jabeen markii dambana waa la dilay laftirkiisa waa la dilay markii laga qaalib noqday culimmadii raacday qaar ka midana xajaajaa laayay saciid ibnu jabeer asaa dilay cabdiraxmaan ibn abilahna waa dilay shacbina markii la soo qabtay ee laxajaajiri maxaa kugu ximbaaray inaad igu baxdo wuxuu yidhi lam nakun bararatan atqiya walaa fajaratan aqwiya ma noqon buu yidhi baariyaal ilaahay ka baqa mana noqon buu yidhi fujaar xoog leh ila fujaar xoog leh wax iska dhicisaa jirtee fujaar xoog lana ma noqon buu yidhi oo isdifaaci karta kuwa atqiyaahoo ilaahay ka baqana ma noqon oo arrintan ka hara xajaaj waa iska cafiyey wuxuu leeyahay ibnu kaiir markuu sheegay dhibaatada culimmadaa gaartay wuxuu yidhahda arrinta culimmadan gaartay waxaa sabab u ahaa zallada iyo khata'a ka dhacday buu yidhi ayaga maxaa yeele ma ahayn buu yidhi inay raacaan cabdiraxmaan ibn ashcad nin kindiya inay raacaan oo ay ku baxaan buu yidhi nin qurayshiya sabab maahan alimaaratu liquraysh asalka qurayshaa iska lahayd qorashyaa lagu baxayaa kindiyana xukun loo raadinaa sax maahan buu yidhi calaa kullin waa zallo ka dhacday buu yidhi culimmadaas zalladaas sababteed ayaan ilaahay ku itixaamay subxaana wa tacaala arrintaasi marka waa arrin qadiima mana aha arrin laga keenay islaamka laakiin arrin laga keenay gaalada waayo waxaa sidaa yidhi ibnu cumar radi allahu canh waa ahar saxiixa qolaa u timid ayagoo dhahay inbaan ku baxno umarada qaar markaasu wuxuu yidhaahday aturiiduuna an tafcaluu kamaa facala faris waruum ma waxaad rabtaan buu yidhi inaad samaysaan faris iyo ruum waxay samayn jireen kulamaa qaama imaamun kharajuu calayh mar walbaoo imaam istaago waa ku baxayaan buu yidhi wuxuu u tiiriyey markaa faris iyo ruum waxay sameeyaan inay tahay mar walba imaam yeeshaanba inay ku baxaan oo ay la dagaalamaan sidaa darteed ayadoo adilada faraha badan culummadu daliishanayay ahlusunna waljamaaca walaa yarowna alkhuruuja bisayfi calayhim ma arkaan in madaxda muslimiinta lagula baxo seef oo seef lagula dagaalamo maadaama ay yihiin dad muslimiin ah oo ay ku taagan yihiin cala alislaam wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin